waad mahadsantahay xuseen cabdulle maxamed ee madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo wafdi ka kooban lix iyo lixdan qof oo isugu jira culimada ugu waaweyn somalilan siyaasiyiin waxgarad iyo sidoo kale aqoon-yahano ayaa ku sugan deegaanka ceelafweyn oo ay ku dagaalameen colaadimo ka jirtay muddo saddexii sane ee u dambeeyay laba beelood halkaasi way degaanaha ay ku dagaalameen madaxweyne ku-xigeenka oo halkaasi tegay waxa uu kulamo la yeeshay labada beelood ee halkaasi ku martay dirirtu madax dhaqameedkooda isagoo kala hadlay sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa islamarkaana dadku ay ugu soo dabaali lahaayeen ama halkaasi looga dhex dhigi lahaa nabad oo labadaasi beelood deegaankooda degaa qoryaha looga dhigi lahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxaa la socda xuseen oo xusad mudan in markii ugu horeysay ay culimada somalilan sheekh cali jawhar oo boorama ka yimida sheekh maxamed sheekh cumar gerer sheekh ismaaciil deeg sheekh cabdiraxmaan berbera sheekh cabdilaahi xuseen berberaawi culimada ugu waaweyn somalilan ee soomaalida laga wada dhegeystaay markii ugu horeysay colaadaasi ay noqonayso tii ugu horeysay ay ka garnaqaan islamarkaana ay u baxaan si ay usoo xaliyaan marka wasiirka wasiir ku-xigeenka la socda madaxweyne ku-xigeenadii hore somalilan baa la socda waxaa la socda siyaasiyiin hore madax xisbiye horea la socota marka waxaa siyaasiyiinta somalilan ugu sareysa culimada iyo waxgaradka waxaa la socda abwaan xasan geney iyo abwaano kale axmed salabaan bidaal la socda adam tarbiya marka dadka ugu labeynta bulshada loo yaqaano ayaa oo ka kooban lix iyo lixdan ayaa colaadaasi in ay damiyaan madaxweynaha somalilan u diray ayaa halkaasi ay ujoogaan watigaas shalay ayay gaareen xalay ilaa saakay iyo shalay markii ay tageenbo ilaa hadda wax u qabsoomay ama wax kulamo ah u bilowday oo labada dhinac ay la yeesheen ma jirtaa
xuseeno waftig way kala horeeyay madaxweyne ku-xigeenka somalilan shalay buu gaaray halka culimadu ay darad ka gaareen marka isla shalayba waxaa la kulamo la yeeshay labada dhinac ee ku dagaalamaya deegaankaasi iyadoo la weydiinayo waxyaabaha lagu dagaalamayo iyo waxaa la kala tirsanayo maadaama dagaalkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhaca maalintii jimcihii ay soo dhaafnay dadkaasi isku laayeen markii qof lagu dilay deegaankaasi marka kulamadaasi ilaa iyo laba kulan ayo waftigaasi ay la yeesheen dadka deegaanka iyo dadka ku dagaalamay halkaasi madax dhaqameedkooda halka ay la kulmeen maamulka iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo ku sugnaa halkaasi muddo laba bilood ah colaadaasi halkaasi ku jirta loo soo afjaro marka saddex kulan ayay la yeesheen dadka halkaasi ku sugan oo lagu xaalwareysanayo waxyaabaha dagaalka keenay si xalka loo gaadho
iliyaasow maxaa dhaliyay in wafdiga intaa la eg oo ay culimo ku jiraan oo ay ku jiraan abwaano dadkii magaca ama ugu maamuuska weynaa somalilan inay gaaraan halkaas xiisada jirta waa intay heerkeeda
xuseenow dagaalada ceelafweyn ka jira ilaa iyo toddobadii sane oo u dambeysay xukuumaddii hore iyo xukuumad dambe deegaankaasi way ka jireen ilaa dad ka badan boqol qof ayaa ku dhintay halkaas saddex boqol oo qofna dad gaariyaana ay ku dhaawacmeen tiro shan lix kun oo qoys gaaraysaana xuseenow way ku barakaceen markaasi colaada halkaasi ka jirta oo udhaxaysa laba qabiil kuna saabsan dhul iyo caanooyin waxa ay soo noqnoqotay toddobadaas sano ay ka jirtay marka xukuumadii hore go-aamay kasoo saartay lacagaha loo kala qaaday dad baa la dhaariyey waxba way ka socon waayeen oo dagaaladu dib un bay halkaasi u qarxaan oo dagaalka ugu dambeeyey sideed iyo soddon qof baa ku dhintay xuseenow marka colaada oo soo jiikanday iyo go-aanada xukuumadda oo lagu eedeynayo inay dhan ka tahay mar walba dhinaca dagaalamaya qayb ka tahay ayaa keenay in dhammaan dadka somalilan madaxdeeda culimadeeda iyo siyaasiyiinteeda waxgaradku ay u baxaan halkaasi iyagoo qabiil kasta oo somalilan degabale
waya ugu dambeyn elias maxaa laga qabaa oo rajo ah in arrintan waawaanta ah ee hadda socotay culimadu ay wadaan iyo madaxda somalilan inay dhaqan gasho oo aysan la mid noqonin dadaaladii dowladihii kale ka horeeyey tan hadda jirta ay sameeyeen
rajada ugu weyn xuseen oo laga qabaa waxa weeye maadaama ay dadkani weligooda aanay isugu iman beelo shirsiinaya beelo dagaalamay in ay nabad dhex dhigaan islamarkaana ay yihiin dadka ugu mudan ee wax laga dhegeystay somalilan marka la eego culimada iyo siyaasiyiinta ku baxday oo ah niman xilal hore kasoo qabtay somalilan waxa ay noqonaysaa tii ugu weyneed rajadii ugu weyneed ee laga qabaa in nabad lagu soo dabaalo oo dadkaasi nabad la dhex dhigo maadaama dadkii ugu mudnaa oo culimada iyo abwaanada oo soomaalida intooda badan wax ka dhageystaan halkaasi loo diray oo islamarkaana aan arrimo siyaasadeed waxba lagu xalinayn ee qaab diineed iyo dhaqameed xal looga soo gaari doono colaada halkaasi ka jirta marka wafdigaasi lix iyo lixdanka qof ka kooban ee culimada madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda abwaanada waxgaradka iyo siyaasiyiinta horeba waxaa laga filayaa in colaadaasi ay soo damiyaan oo dadkaasi nabad dhex dhigaan islamarkaana aanay dib uga soo noqon deegaankaasi ujeedada ugu weyn iyo filashada ugu weyn ee wafdigaasi laga filayaan waa arrintaas